maalmo gudahood baan qiyaasa hadday ugu bato labaatan maalmood labay labatan saddex ta labaatan maalmood inaysan barnaamijkan uusan nagu gaari karin guud ahaan dhammaanteedba wax ka badan inaan aruurin karo sheyga marka waxaa wey waxaa laa qofka inuu hami caaliya leeyahay maskax furan oo fog ama taagad fog qofka inuu leeyaha fiican waxaan qabaa culays badan nama saarno markii la waxaan bulsho ha loo qaybiyo iyo dad kooban ha loo qaybiyo way kala duwan tahay markaan bulshadanada waxaan ha loo qaybiyo wax aada u yar buu noqonayaa qof walbaana ka qayb qaadan karo annaga marka muhiimad waxay noo leedahay dad kooban inaan nidhaahdo ganacsatada noogu yeera waxaan aan ka qaadana waa awoodna wax weyn maa laakiin lama rabo waxaan la dhisayo yaa iskale horta loo dhisaya waa ummaddan bulshadan ayadaa iskale shaygaas marka qofka see ku muujin karaa inuu waxaan asaga leeyahay jabkiis wax ka soo baxay waa inuu ku dhistaa dadaan annaga ahayn baa fikirkan keenay annagu hadda inaan dadkana ku dhex noqno wax keenan idhahdo waa ka cararin waayo dadku way awoodaan wixii laakiin keen inaan idhahdo dhiirnaashada ayada waynaga imaan weyn laakiin dad baa u fikiray war annagaan wax idinkugu darno wax intaa dhan hadaad bulshadiin u qaybsataan waad la imaan kartaane la imaado tii haddaan idhaahdo lama imaan karno waa xoogaha waa foolxumo wey waa dadnimadanada in wax aanan jirin inaan nahay baan ka soo qaaday dad marka ayaga afar labaatan sac isle annagu dad jira ma nihin annagu dad jira ma nihin war ilaahay baa ruux ku geliyey qof islaamaa kaa dhigay nolol iyo geeri qof aaminsan mid aan aaminsanayn baa waxaas kuu keenay mid aan maxaa layihahdaa hawada inay abuurtay maxaa layihahdaa hooyadiis aabiis inay uumeen qof aaminsan baa laga yaabaa inuu kuu keena fikir adiga wax ool kuu ah oo adduunyadoodana waa inuu kuu keeno adigana wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmaa uu ku siiyey oo wanaag uu ku siiyey inuu islaam kaa dhigo waxa xun iyo waxa san adduunka intaad joogtad waxa kuu wanaagsan aakhire inaad aadaysid waxa kuu wanaagsan ood u camalfalaysid intaba adduunka waa lagugu sheegay in marka aad garan weysaa marka hal doolar ama laba doolar oo adigu aad wax ku qabsanaysaa in aad qof aad maxaa layihahdaay xataa dagaalanteen oo dhib kuu geysta war walaalow raalliga aho waxaasna maanta waa kaaga baahan qofkaasaa xishaan war shal hadda haddaad ku dhacdeen maanta qofka warho boqolkiiba diyaar way anaa kuu hayo boqolkaa doolar dadka nagan intaasi u koobay wax kastoo qofka uu qabo war walaalow raalli aho intaan maxaa layihahda wax dhacay wey wax dhacayna hadda ma soo noqonayaan waa qof islaam uu ku qancay wuuna ogsoon yahay wax tagay inuusan soo noqonayn waayo intaan inta dhashay inta la dhalatay waa tagay qof soo noqonayana ma jiro shay shalay dhacay maanta laguma soo noqonayo shal haddii la iscaayay ama dhibaato la isu geystay ma soo noqonayso waa tagtay maantaan taagana marka wixii tagay kasoo tag tan maanta taagan aan ka talina marka waxaan rabnaa marka si hoose oo aada u wanaagsan inta loo fikiro waxa aan haysana waa maalmo maalmaha iyagsaan uga faa'iidaysan lahayn waa sida ugu haboon marka waxaa weeye in qofka kasoo qanacsan inta loo yeero la yihahdo haye waxaasaan horyeel waxaan dhisanaynaa waddada waddadaana waxa weye waa wixii ama adiga adeegu kuugu imaanayay ama adigaba ad maxaa leedahay ku shaqa tagaysod ku xamaalinaysa qof diidaya inuusan jirin boqol kiiba boqol baa aaminsan hal qof oo soomaali oo maantay hal doolar baan kugu qortay ama toban doolar aan kaa rabaa keen yiri oo diidaya inuusan jirin hadduuba awoodo qofkaan awoodin had ilahay kale isma awoodin qofka kale oo awoodin baa laga qaada aad baa umahadsantihiin waxaan rabaa marka tijaabo marka inaan sameyno inta hadda aan fadhino qofkii hayo oo annaga naga mid ah inuu marka akoonka wax ku tuuro annaga waan ka bilowno